Guddoomiyaha degmada Guricela Faarax Cabdi Macalin oo kala hadlaya masaajidka weyn ee jaamaca Guricela iyo bulshada aan ballan qaaday in ka maamul ahaan iyo ku qayb qaadan doonaan dhismo masaajidka oo dhowaan bilaawadaya gaaseyto lan xil saaray culummada degmada Guricela oo guddiyo ansaaringa guddiga dhismo masaajidka
ka maamul ahaanna inaan garab taagannahay mashaaikhda ugu horeeya shuqulbeledka iyo mudariska sheekh cabdikariin iyo guddiga masaajidka inaan garabkooda nahay diyaarna aan u nahay hadday tahay dhanka amniga iyo ka qayb qaadashada dhismaha masjidkaba inaan ka maamul ahaan garab taagannahay runtii faa'iidada ku jirta iyo khayrka ku jira waa wixii uu shiiku nooga sheekaynayay faahfaahin badan uma baahna waana runtii wax aan isleeyahay cid walba ama siyaasi ha noqoto ama culimo ha noqoto ama ganacsato ha noqoto sidii mashaaikhduba inoo sheegtay inay ku darsadaan masaajidka qaybna ay ka qaataan dhismihiisa cid walbana waxa ay awoodo oo dhaqaalaha ay ku darsato masaajidka dhismihiisa si ilaahay agtiisa wax badan oo khayra uu uga helo runtii adduunyadan waxa ay tahay iyo inta la joogayaba waa wax iska kooban laakiin meesha aan u soconno waxay u baahan tahay inaan wax horumarsanno marka waxaan ugu baaqayaa bulshada inay masaajidka wax ku darsadaan dhismihiisana ay qayb ka qaataan taa waxaan rabaa masaajidka dhismihiisa inaan aan aan aan uga gudbo haddii ilaaha yidhaahdo